qof dheeldheeliyaya ayuu noqonayaa marka mar haddii taa qofka loo diiday qaab kasta oo qofku socodkii muctadilkaa uu kaga baxaya inaanu bannaanayn baynu ka qaadanaynaa xadiidka tusaalahaan qofku hadduu xidho kaba aada u dhaadheer oo socodkiisii caadiga ahaa ka saaraya oo inuu dheeldheeliyo ay ka dhalanayso macanaa kabaha xidhashadooda looma oggola oo tan la diiday ayay la mid tahay wahaakada yacni wax kastoo qofku uu sameeyo oo socodkii muctadilka ahaa ka saaraya inaanu bannaanayn baynu xadiida ka qaadanayna oo waxaa ka dhalanaya arrinta noocaasiya isqaadqaad waqsid fii mashyatik waxaa lagaa rabaa waa socodkaagu inuu noqdo mid muctadila oo qof kuurkuursanayana waa inaanad noqon sidii neef geelahoo ragaaday qof waxa weeyaan isqaadqaadayo o isruxayana waa inaanad noqon sunnuhuna wuxuu yahay nebi maxamed sala alay wasalam sidii ilaahay u abuuray ayuunbuu u socon jiray oo socodkiisa waxba kama bedeli jirin sidaasoo kale ayaa adigana lagaa rabaa faa'idada afraad yulxaqu biاnnicaali ikhraaju اlyad alwaaxida min alkum duna اlأkhraa waxaa laga qaadanayaa xadiidkan oo kabta qura in lagu socdo laysu diiday la mid ah inaad koodhkii ama shaadhkii labadii gacmood midna aada geliso midna aada ka saarto yani hada ayضa laa yajuuz oo tan ayay la mid tahay oo sidii labada lugoodba inaad cadaalad u samayso laguu faray oo labadaba kabaha ad u wada xidho ama aad ka wada saarto ayaa waxaa la rabaa labadaada gacmoodna sidaas oo kale imaa inaad wax u wada xidho waa imaa inaad ka wada saarto wاtaradi calى axad اlminkabayn duna alaakhar sidaasoo kale go- haddaad huwanayso oo shaadh iyo garantoona tusaalahaan aanad xidhnayn labadaada garabba inaad wada huwiso weeye laakiin aad labadii garab midkood aada huwiso kii kalena aad kilinkilada hoosteeda aad ka mariso oo uu qaawanaado iyadana lama ogola labada garabna u cadaalad samee id ilaslu alcadlu bayna aljawaarix waayo asalka shareecadu ay qarirtay waxa weeye inaad xubnahaaga u cadaalad samayso marka labadii gacmood labada lugood bay la mid yihiin labadii garabna labada lugood ayay la mid yihiin marka waxa dadka qaarkood ay sameeyaan oo ah in koor markay xidhan yihiin gacan ay ku reebaan ta kalena ay ka saaraan sida loo diiday kab qura in la xidho ayaa arrinta noocaasiina aanay aanay ahayn mid la ogol yahay oo waxaa la ilxaaqinaya ama looga qiyaas qaadanayaa arrinta xadiidkani uu diiday oo qura kab oo ah kab qura in lagu socdo oo wada gasho koorhka ama wada bixi labada garabba marada wada huwi ama wada qaawi hal xaalada ayaa jirta oo shareecadu ay sunnaysay oo ay jidaysay in garabka midig la qaawiyo ka bidixna wax la huwiyo yaa garanaya xaaladda maxaase magaceeda la yidhaahdaa nacam asagiir a ya atawaaf cinda awaaf cinda awaafi alquduum sax idibaac baa la yidhahdaa jeeni qaarasho waa dawaafu lquduumka ayuunba iyaduna sharci tahay tawaaf alifaadaha iyo tawaaf alwidaaca saddexa dawaafe xadku uu leeyahay labada dambe ma leh waa dawaafka u horeeya ee marka aad kacbada gaadha aada la imanaysid ee tawaaf alquduum la yidhaahdo ayaad garabka midig banaynaysa kadalika aadaabu linticaalka waxaa ka mida kabaha marka aad gashanayso inaad ta midig horgashatid markaad bixinaysidna inaad ta bidix horbixisid oo caaisha waxay tidhi radia allahu canha sida bukhaariya muslimba ay wariyeen kaana nabiyu sal lla alay wasalam yucjibuhu tayamun fii sha'nihi kulih fii tuhuurihi wa tarajulihi wa tanaculih rasuulka sala allahu alay wasalam waxaa cajabin jiray oo uu jeclaa midigaysiga isticmaalka midigta arrimaha wanaagsan ee min baabi lmakrumaada marka uu dahaaro qaadanayo midigta ayuu horraysiin jiray wayse iyo maydhashaba marka uu rasuulku feedhanayana xagga midig ayuu ka bilaabi jiray markuu ma dabaqdaan sunnadaas se madid kaga soo hagaagtaan ubad ka ka bilowdaan markuu feedhanayo xusuusnaada midigta ayaa rasuulku uu ka bilaabi jiray sala allahu alayh wasalam kabaha marka uu xidhanayana ta midig ayuu ku horraysiin jiray xataa markuu xiiranayo xallaaqa ama ninka tima jaraha ah sida fi kitaabi alxaj ku timi fi saxiixi muslim wagayrihi dhinaca midig ayaa rasuulku sal alay wasalam uu odhan jiray ka bilow markaa rayislaha markaad u tagtaan ma tirahdaan xagga midig ka bilow mise isagaad ikhtiyaarka siisaan dhinacu doonaya ha ka bilaabo siduu doonayana ha kuugu xiiro ama foodheer ha kuu reebo ama dhinacyada ha ku xaquuqo laa abadan laabudda waa inaad sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam aada dabaqdo oo nebi maxamed aad ku dayato fii jamiici axwaalika wa shu'uunika markaa taasina aadaabulinticaalka ayay ka mid tahay xaalad ayaa jirta la yidhi kabaha bixiya xaaladda ayaa garanaya nacam ali nacam idaa kunta tamshi bayna alqubuur markaad xabaalaha dhex maraysid oo sida imaamu nasaa-i raximah llahu tacaala sunantiisa uu ku wariyey ana nabiya sal ly waslam ra'aa rajula yamshi bayna alqubuur binaclayh faqaala ya saaxiba sibtiyeyn ikhlac naclayka faqad aadayt war ninkaa kabaha gashanow kabahaaga bixi dadkii xabaalaha ku jiray waad dhibtay buuri rasuulku sal lay slam marka haddaanay daruura keensan oo xabaalaha dhexdooda aanay qodax iyo tiin iyo wax ku dhibaateeya aanay lahayn oo dhul bannaan oo layska mari kara ay tahay xabaalaha markaaad dhex maraysid kabaha iska bixi nebi maxamed baa sala allahu alay wasalam sidaasi amar ku bixiyey xaalad baa jira jirta ay tahay sunne inaan kabaha la bixin nacam yaa garanaya xaaladdaas aya yaxya cinda asalaa jazaka allahu khayra oo rasuulku wuxu uhi salluu fii nicaalikum faina alyahuuda laa yusalluuna fii nicaalihim kabiina ku tukada yahuuddu kabaa kuma tukadaani wa kaana nabiyu sal ly slam yusallii fii nicalayh rasuulku kabihiisa waa ku tukan jiray marka uu hubsado kadib inay najaaso leeyihiin iyo in kale maruu kala hubsado marka asalaatu fi nicaal waa sunna weeyi waxaanu qoray sheekhuna abu cabdiraxmaan alwaadici raximah llah askanahu lfirdows alaclaa risaala la yidhaahdo yani sharciyatu asalaa fi nnicaal oo axaadiida rasuula ka soo aroorto aada u fara badan akara min cishriina xadiidan labaatan xadiid iyo in ka badan oo tilmaamaysa inay sharci tahay in kabaha lagu tukado oo rasuulka sal lla alay slam ka sugnaatay uu ku ururiyey axaadiidaasina saxiixaynka iyo sunantaba waa ku taallaa laakiin waa sunne sunnaha hadday ka dhalanaysa mafsada ka waran dadku inay iskhilaafaan ama islaayaan ama buuq iyo qayla masaajidkii ay ka dhalato nacam tutraku sunna dar'an limafsadati altanaasuc walikhtilaaf waltabaaqud sunnada waa laga tegayaa si meesha looga saaro mafsadada ka dhalanaysa dadka isku qaylinaya ee iskhilaafaya ee isu cadhoonaya waanu sheegay sheekhu lislaam ibnu taymiya raximah llah in sunanka qaarkood in laga taga ay tahay jaa-is si furqada looga badbaado dadku inay kala tafaraaruqaan waa mafsadatun cadiima marka mafsado noocaasiya si looga badbaado ayaa tutrak bacdu sunan haakada qaala sheikhu lislaam ibnu taymiya raximah llah baabu taxriimi iqtinaa'i suwar sawa sawiradii dhaqashadooda xaaraantimeynta la xaaraantimeeye baabkii ka hadlaaya weeye iyo walkilaabi ayda dhaqashadooda can abi طalxata radia allahu canh ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh wasalam qaala wuxuu yihi laa tadkhulu lmalaaika laa tadkhulu lmalaa'ika malaa'igtu ma soo gasho beytan guri fiihi kalbun ay uu ku dhex jiro walaa suuratun iyo mid sawiriyaallo toona muttafaqun calayh baabkani sidaas si aad maqasheen waxa uu ka hadlaya laba masale masalada kood waxay tahay sawirada in la dhaqdaa inay tahay xaaraan horta wax in la sawiro ayaa marka hore xaaraana in wax la sawiro oo lacana allahu lmusawiriin sida u yihi rasuulku sala allahu alay wasalam bukhaariyo kayrkiiba ay wariyeen oo kabaa'irtii dembiyada waaweyn bay ka mid tahay taswiirtu in wax la sawiraa oo ilaahay ha nacdala ama ilaahay waa nacdalay bu uhi rasuulku ka wax sawira kadalika rasuulku sal allahu alay wasalam wuxuu tilmaamay ashaddu nnaasi cadaaban yowma alqiyaama almusawiruun dadka waxaa u daran xagga cadaabka maalinta qiyaame kuwa wax sawira waxaa looga jeedaa ina min ashad kuwa u cadaab daran bay ka mid yihiin oo kuwa dee ka cadaab daran oo ka dembi weyni waa jiraan waxaa la diiday la sawirana waa dawaat larwaax waxyaabaha nafta la weeye oo waxyaabaha jamaadaadka ee nafta aan lahayn in la sawira waa bannaantay sida dhirtii iyo gidaaradii iyo dhulkii iyo buurihii waxaana u daliila rasuulku wuxu uhi sal lla alay wasalam kuwii wax sawiri jiray maalinta qiyaamo waxaa la odhanaya axyu maa khalaqtum marka wax nool qofkii sawiray ayuun baa la odhanaya dee noolee oo lagu cadaabaya taa maalinta qiyaame marka wixii jamaad ahaa waa la sawiri karaa sawirka waxa la yidhaahdo waxaa banayso daruuro waxaa kaloo banayso sawirka daruurada wax ka sokaysa oo ah xaajada alxaaja oo xaajadu daruurada waa ka sokaysa oo xaajadu waa shayga haddii aad ka tagto noloshii nuqsaan baa gelaysa laakiin waa nuqsaan loo adkaysan karo daruuradana noloshii nuqsaanan loo adkaysan karin baa gelaysa weeyaan macnaheedu iminka wax allaale waxaa dadku ay isu sawirayaan waa min baabi alxaajiyaat walaysa min baabi adaruuriyaat markaad baasaboor samaysanayso markaad taysaro samaysanayso markaad liisan samaysanayso markaad sawir gelayso si shahaado lagugu dhajiyo hal hadi min baabi daruuraat haddaanad shahaado qaadan miyaad dhimanaysa marasaaqdaada go-aysa haddaanad shahaado qaadan haddaanad baasaboor qaadan miyaad dhimanaysaa xubnaha qaarkood baad waayeysaa abadan waa min baabi alxaajiyaat daruuro ma gaadhsiisna liisankii saas oo kale waad iska lugayn kartaa gaadhi kiraa baad iska raaci kartaa daruuro kelibaysaa ma jirta inaad liisan samayso waa min baabi alxaajiyaat walaysat min baabi daruuriyaat nacam sida markaa xaajada dunyawigaa awgeed sawirka loogu bannaysto oo wadaadku markaa uu u baahdo shahaado uu isu sawirayo markuu xaj sunnaa soo xajiyayo hore uu xajiyo mid sunnaa buu ku ceshanaya waa isa sawiraya liisan yar buu u baahayo waa isa sawiraya wuxuu doonayaa inuu yaro aado yamanta yuriid an yadhaba ila alyaman daruuro keensanaysaa ma jirto sawirluhu u tegaya igu dhaji buu odhanaya sawir ambaasaboor ku samaysto waa xaajaad dunyawiya ayaa sawirkii loo bannaysanaya fa min baabi alawlaa inuu sawirku u bannaan yahay lilxaajaati addiiniya xaajaadka diiniga awgeed inuu sawirku u bannaan yahay min baabi alawlaa oo haddii loo isticmaalayo sawirkii gaar ahaan yacni suurada videoga ama telefishinka linashri dacwa si dacwadii loo faafiyo maadaama t v-gu uu gaadhayo dad fara badan oo canjaladaada maktabadda taalla aanay gaadhahayn oo waxa jaraa'idka lagu qoro aanu gaadhahayn yacanaa jaa-is weeye in la isticmaalo waqad aftaa bidalika kathiiru min culamaa'ina minhum alcallaama ibnu baaz isagoo sawirku inuu xaaraan yahay ku tegey laakiin suuradu lilxaaja inay u bannaan tahay awgeed ayaa sheekh ibnu baaz markii la weydiiyey wasaa'ilu dacwa kuwa u muhiimsan waxa uu ku daray waxa weeyaan alkhudba almuxaadara aldars alkitaaba fi ljaraa'id yani atilfaaz telefishinkii websiteka uu leeyahay sheekh ibnu baas mawqiciisa ayaa fatwada ay ku jirtaa fataawadiisana waa ku daabacan tahay wakadalika sheekh moxamed ibnu salix alcuthaymiin wakadalika sheekhu lalbani wuxuu yihi haddii la helo dawla islaamiya oo telefishinka u isticmaalaysa faafinta iyo nashrinta khayrka fa nicim ma huwa wax aada u wanaagsan weeyaan bu uhi sheikhu lalbani kathiir min alculamaa yadharuun calaa shaashaati tilfaaz minhum الshaykh cabdاlcaziz al shaykh almufti alxaali wa minhum الshaykh salix al shaykh minhum الsheekh algudayaan wغayruhu min alأئma alkibaar culimada ahlusunnaha kuwa diidana waa jiraan ka sheekh اlfawzan wa shaykhuna abu cabdiلraحman اlwaadici wاlmasأlaةu masأlaة fiqhiya waa masale fiqiya weeye hadday kuu rajaxanto inaanay suuradan xaaladan inaanay banaanayn yani taa rajax adiladeeda sheeg dadka inaad ku qarciso isku day hadday kuu rajaxanto inay bannaan tahayna sidaas oo kale min gayri tashniicin walaa tacyiir adigoon darafka kale ee sida kale aaminsan aan ku ceebayn oo aan ku dhaleecayn wa min gayri tabdiicin walaa ikhraajin min asalafiya adigoon qofka bidca ku xukumin arrintaa awgeedna salafiyada aan uga saarin fulan laysa bisalafi waayo yadhar calaa shaashaati tilfaas hada min aqrabi ma nasmac fi hada alcasr yani waana guluwiga ay ku dhaceen bacdu shabaab masaa'il alkhilaaf alijtihaadiya wuxuu leeyahy shekhu lislaam ibnu taymiya alinkaaru fiiha yakunu bidikri daliili walxuja waa ina daliilkaaga iyo xujadaada aada sheegto uun masaa-isha khilaafiga ee ijtihaadiga ee ma aha inaad almukhaalif laka fiiha aada tabdiiciso ama aada tafsiiqiso ama aada tashhiiriso ama aad dadka aada uga digto waxa weya in aad taxdiiriso min algariib liman tutrak hadihi yani alqanawaat sida tilifaaska oo kale idaa turik haddii la idhaha tafsiir yaan laga akhriyin oo muxaadaro yaan laga jeedinin alidaaca waltilifaas liman tutrak yaa looga tegaya lilmuaniin lilmuganiina walmuganiyaat walmuraqisi waalraaqisiina waalraaqisaat kuwaas ayaa looga tegaya sharkaas unbay ummaddu ay maqlaysa aqalu shay waa takfiif waa fududayn sharkii la takfiifiyey maqaasidu shariicana waxaa ka mid ah sharka in meesha laga saaro haddii aan laga saari karahayna in la khafiifiyo oo la kala dhimo inta markaa heesunay ka socon lahayd ama riwaayadii uun in dersi iyo muxaadaro iyo tafsiir iyo khayr u dhex galo oo bal sharkaa calalaqal dadka laga barxaa yani waa min maqaasidi shariica ayay ka mid tahay nacam markaa suwarka in ikhtinaa lagu sameeyo la dhaqdo ikhtinaaga macnaheedu waa in la dhaqdo guriga la dhigto arrinta noocaasi inaanay bannaanayn ayaa xadiidku uu tilmaamaya limaada liannahu malaa'igtii ayaan kuu soo gelahayn malaa'igtaasi kuwa ay yihiinna xagga dambe ayaynu ku sheegi doonaa in sha allahu tacaala culimadu markaa qaarkood iyagoo suwar alfotogharafiya fataawo ku leh haddana ikhtinaaga ma ogolo dhaqashada sida sheekh ibn cuthaymiin oo kale intaad quyarisa sawirto inaad guriga albanis ka dhigato sawiraa yani laa yuftuuna bi hada inay taasi xaaraan tahay ayaa sheekh ibn cuthaymiin raxmat ullahi caleyhi uu fatwoodaa fawaa'id alxadiid faa'ida koowaad taxriimu iqtinaa'i alkilaab ayda in la dhaqda xaaraantimaynta la xaaraantimeeyey ilaa kalba saydin ay lagu ugaadhsanayo mooyaane aw maashiyatin ama xoola ku raacaya aw zarcin ama beer ku ilaalinaya saddexdaa rasuulka ayaa ka soo reebay waa jaais ay inaad dhaqato ugaadha kuu soo qabta ama ay xoolaha kuu ilaaliya adhiga kuu raaca ama ay beerta kuu ilaaliya waxay ahlucilmigu ka hadlaan kalbadaar ma la haleeshiinaya ayga guriga ilaalinaya beer ilaalinmaya guri unbuu ilaalinaya sida kuwan magaalooyinka lagu haysto walasaxu cinda shaaficiya ilxaaquhu bi hadihi lkilaab kalbi saydin aw maashiyatin aw zarcin sida saxiixa cinda shaaficiya waa la haleeshiinaya oo kuwan maxaa loo baneeyey lixaajati alinsaani ilayh baahida insaanku u qabo awgeed ayaa loogu baneeyey inuu dhaqdo ay uu ku ugaadhsado iyo ay waxa weeyaan xoolaa u raaca iyo ay beerta u ilaaliyo aygii daarta u ilaalinayana qofku waa u baahanye tuugta ka ilaalinayay marka isaguna waa la xukun oo qofku waa dhaqan karaa gurigiisa waa ku haysan karaa ay tuugta iyo cadowga ka ilaaliya imaamu nawowi raximah llahu tacaala ayaa axaadiidan markuu sharaxaya fi sharxi saxiix muslim masaladaasi ku tilmaamay masalada labaad taxriimu iqtinaa'i suwar sawiradii in la dhaqdo xaaraantimaynta la xaaraantimayna xadiidka ka qaadanayna wa tacliiqiha cala aljudraan oo gidaarada laga soo lulo oo aslanba sawirka maxaa loo xaaraantimeeyey limaada xurima suura yaa ka jawaabi kara su-aasha nacam nacam faa'ida saddexaad albeyt aladi fiihi kalbun aw suuratun laa tadkhuluhu malaa'ikatu raxma guriga ay uu joogo amaba se sawir uu yaallo malaa'igta naxariistu ma soo gasho fa yuxramu ahluhu min istikfaari almalaa'ika wadducaa'i lahum biraxma dadka markaa gurigaa ku dhaqani waxay ka qadayaan dembi dhaafkii ilaahay malaa'igtu ay u weydiin lahayd allahuma kfir lahum ay odhan lahaayeen iyo ducadii ay ugu ducayn lahaayeen ilaahay inuu naxariisto ayay ka qadayaan taasina waxay tusinaysaa halista iyo xumaanta waxa weeyaan sawirada guryaha la dhiganaya ay leeyihiin arbaca almalaa'ika aladiina yamtanicuuna can اdukhuul malaa'igta guriga soo gelistiisa diidaya marka sawir ay ku ogaadaan amaba se ay hum malaa'ikatu raxma waa malaa'igtii naxariista walaa tadkhulu fi dalika alxafada malaa'igtii qofka ilaalinaysa ee wax ka qoraysay ee ilaahay uhi wamaa yalfidu min qawlin ila ladayhi raqiibun catiid kuwaasi iyagu soo geli maayaan malaa'igtan la yidhi guriga ma soo galaan iyagu ka hadhi maayaan dee qofkii ama sawir dhigo guriga ama ay dhigo malaa'igtii xafadada ahayd ee wax kaa qoraysa iyagu marna kaa hadhi maayaan laa yufaariquunak kaa tegi maayaan wamalaa'ikatu alcadaab idaa xalla malaa'igtii cadaabka siday haddii ilaahay uu xukumay cadaabkiisu inuu kugu dego iyaguna gurigaaga waa soo gelayaanoo waa ku cadaabayaan ama waxa weeyaan sawir ha ku yaallo ama ay ha ku yaallo wakadalika malaku lmowt ma malaynaysa malakulmowtku inuu ku daynayo odhe wallahi gurigaa ninkaa la yidhi nafta ka soo qabee laysoo diray ay baa guriga ugu jira o u geli maayo ama sawir baa u yaalla marka taas waxaynu si cad inoo fahamsiinaysaa markuu rasuulku le laa tadkhulu lmalaa'ika malaa'igta o dhan inaan loo jeedin ee loo jeedaayo yanaa malaa'ikatu raxma oo malakulmowtka iyo malaa'igtii kale caawinaysay kuwii garaacayay kuwa dhaalimiinta ee faajiriinta marka nafta laga qabanayo kuwaas iyagu waa soo gelayaan ama ay ha ku yaallo ama sawir guriga ha ku dhex yaallo waa yahay meel kasta oo sawir uu yaallo amaba se ay uu joogo malaa'igtu ma soo gelaysa miya bal ka waran masaajidka iminka nara alyawma fi masaajidina suwaran argaysaa qof gashan garan sawira ay ku yaaliin hal macna hada ana almalaa'ika laa tadkhulu hada almasjid taa macneheed ma waxa weeyaan malaa'igtii masaajidka maba imanba ummadda dhami ay ku tukanaysa ilaahay lagu caabudayay qadiyadda nadar baa ku sugan fi hadi alqadiya nadar ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen manaa lama camimi karo lama odhan karo meel kasta oo sawiru yaal ama ay uu ku jiro malaa'igtu soo geli mayso maxay tahay sawirka garanay sababta loo diiday ayga dhaqashadiisa maxaa loo diiday talow limaada xurima iqtinaa'u lkilaab man yujiib cala hada su'aal nacam waa najaas nacam waa cillo culimada qaarkood ay sheegeen an maadaama lucaabkiisi dhereerkiisi najaas yahay kaadidiisi dee waxaa laga baqanayaa gurigii hadduu kugula noolaado inuu dhulkii najaaseeyo weelkii ma dharkii dabeetana qofkii isagoon ogeyn cibaadadii uu ku guto oo waysadii waxa weeyaan uu afka geliyey amaba se uu ku kaajay ama dhulkii uu ku kaajay qofkii inuu ku tukado ama waysadaa inuu ku weysaysto sabab kale nacam xamza a tashabba bilkufaar aydu talow gaaladu beriga hore aydi may dhaqan jireen imika aada u dhaqdaani qoluwi ku sameeyeen nacam caafimaad ahaan baan u fiicnayn aye alixsaan liljaar si yaroo ka caamsan u dhig waxaad tidhaahdaa yani lima yalzam minhu min aladiya dhibaataa ka dhalanaysa ayga dhaqashadiisa inuu dadkii kale uu dhibo oo jaarkaagii baan ka seexanahayn caawo dhan buu qaylilaya waahwaahda u haya haddii dabayshu ay bir yar ka sanqadhiso waa qaylinaya dadkii guriga soo geli lahaa soo geli kari maayaan oo dadka intaa guriga degana uu bartay mooyaane qof kalema soo geli karo in laga xidho mooyaane boqnuhuu jaraya markaa baalka dhibkiisa ayaa badan oo tiri ninkii acmash la odhan jiray sheekh ama acmash la odhan jiray sulaymaan ibnu mihraan oo culimada xadiidka ka mid ahaa oo kaftan badnaa ayaa markuu ka daalo ardayda xadiidka ka dhegaysanaysay ayaa ay buu lahaay aygaasu ku diri jiro o odhan jiray iga celi iyo cidi iisoo dhawaanin maanta dabeetana aygii baa ka dhintay ba la yidhi markaasaa wuxuu uhi maata aladii kaana yaamuru bilmacruuf wayanha can ilmunkar alla kii wanaagga fari jiray xumaanta reebi jiray baa iga dhintay maanta aygiisii buu ujeedaa nacam baabun min aadaabi almasaajid masaajidda aadaabteedii wax ka mida ayaa baabkani uu ka hadlaya almasaajid waa buyuut ullah sida allah subxaanah wa tacaala qur-aanka uu ku tilmaamay fii buyuutin adina allahu an turfac wa yudkara fiiha smuh waa gurye ilaahay amar uu ku bixiyey in la kor yeelo xisan wa macnan in si fiican loo dhiso meel fiican laga dhiso macna ahaana ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa lagu kor yeelo waa dhulka ilaahay halkuuu jecel yahay masaajiddu rasuulku wuxu uhi axabu lbiqaaci ila allahi masaajiduha wa abqadu lbiqaaci ila allahi aswaaquhaa ilaahay dhulka wuxuu u jecel yahay masaajidda allah subxaana wa tacaala dhulka wuxuu u necab yahay suuqa sababta ilaahay masaajidka u jeclaaday waxay tahay masaajidka waxaa lagu hayaa ilaahay xuskiisii iyo wax ilaahay raalli gelinaya suuqana waxaa lagu hayaa wax ilaahay ka cadhaysiinaya been khiyaamo ilaahay oo been loogu dhaarto waxa weeyaan aflagaado iyo cay markay ugu yar tahay laqwi sa awgeed baa rasuulku sal alay wasalam uu yihi ha noqonin qofka u horreeya suuqa soo gala iyo qofka u dambeeya ka baxa fiiha baada shaytaan wafarak suuqa ayaa shaydaanku beedkiisa ku dhalaa halkaasaanu beedkiisa ku dilaacsadaa macanaa meelaha shaydaanku aadka u degan yahay ayay suuqyadu ka mid yihiin masaajiddu waa buyuut ullahi oo cidima sheegan karto wa ana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axada waxaa kaloo aayaddaasi ay tilmaamaysaa masaajidka in la rabo in ilaahay lagu keliyeeyo wa yucbad allah waxdahu wa yudca allah waxdahu fi lmasjid ilahay oo qura waa in lagu caabudo oo ilaahay oo qura dhexdiisa lagu baryo laakiin min algariib maanta waxaa ari kartaa masaajidda ilahay cid aan ahayn lagu baryayo oo inta durbaan lasoo qaatay sidii islaamaha durbaankaa la garaacayo oo heesna la raacinayo oo heestuna weliba shirki ay tahay madad ya jilaani akitna ya kawtawda laga hayo jaylaani ow noo soo gurmo a kii gargaaraya w noo gargaar ya subxaana allah jaylaani rajulu maata min zamaan nin beri hore dhintay oo ciraaq ku aasan ayay leeyihin noo soo gurmoo noo kaalay yastakiisuuna bigayr illah ashirk huwa alkufru bicayni waa gaalnimadoo sideedii ayaa masaajidkii ilaahay dhexdiisa laga akriyaya ilaahay masaajidda noocaasa miyuu jeceliy aljawaabu la waayo shirki baa lagu hayaa ilaahay masaajidka tawxiidka lagu hayo iyo sunnada iyo daacadiisa ayaa rabbi subxaana wa tacaala uu jeceliy masaajidka masaajidda maxaa loo dhisay limaada buniyat lmasaajid lidikri illah wa lilsalaa wa liqira'ati alqur'aan si ilaahay loogu xuso xuskana sidaad inta durbaan garaacato aada heesto inaad taa xus ku sheegta maaha taasi waa macsiya waa fisqi weeyaan taasi a ninkii ka xanaaqaya ha ka xanaaqee ninka weyne durbaan soo qaata ee heesa ee intuu raqsiyuu jaaso yidhaa waan xadraynayaa shahaadadiisu waa kayru maqbuula hadduu maxkamadda taga marag ma gala kaas ala'imatu larbaca afarta madhab ee fiqigii saasay isku waafaqsan yihin waana lagu hayaa qiilkeedao kutubta ayay ku xardhanta inay diin noqoto taasi daayo waaba fisqiba qofku uu noqonayo saaqit alcadaala laa tuqbalu shahaadatu weliba kan la garaacayaa xataa kii dumarka u bannaanaa maaha adtablu baa la dhaha kan dhinac walba ka xidhan sidiisa ayuu xaaraan u yahay bal haddii xaaraantii diin lagu sheego diin laga dhigta ka hor kayfa yakunu lamr nacam can abi hurayrata radia allahu canhu anahu samica wuxuu maqlay rasuula allahi sala allahu alay wasalam oo yaquulu laman samica qofka maqlay rajulanin yanshudu yaboohinaya daallatan wax ka lumay fi lmasjid masaajidka dhexdiisa ka yaboohinaya walow arawr noocaas ayaa sheegay hal baa iga luntay kabaa iga lumay tusbax baa iga lumay waxoogay lacagaba halkan igaga dhacdee talow yaa arkay falyaqul ha yidhaahdo laa raddaha allahu calayk ilaahay kuuma soo celiyo lianna almasaajida maxaa yeelay masaajidii lam tubna lihaada looma dhisin in qofku danihiisa gaarkaa uu ku fushado oo wax uu ku iibiyo ama wax uu ku iibsado ama xoolo ka lumay masaajidka dhexdiisa uu ka yaboohiyo inamaa buniyat lidikri illah walisalaa waliqira'ati alqur'aan ayaa loo dhisay xataa linoom looma dhisin qofka iyadoo baahi u geysa mooyaane masaajidka inuu seexdo maaha masaajid gudihiisa inuu seexdo waayo hurdada masaajidka la seexdaa waxaa masaajidkii xataa jawigiisa ayay beddelaysaa iyo nadaafadiisii bay dhibaato u geysanaysaa ibnu cabbaasna wuxuu odhan jiray masaajidda ha ka dhiganina maqiil meel aad ku qayluulaysataan waxa weya inaad seexataan waktigii rasuulkana qofay xaaja u geysay sida ahlu sufihi iyo ibnu cumar oon xaas lahayn iyo qof waxa weeyaan aan caado ka dhigan ee maray ku yaro qabsato sida salaad uu ku sugayay oo kalea ayuunbaa masaajidda seexan jiray lakiin masaajiddu may ahayn kalfanaadiq sida hudheello waxa weeyaan caadi loo seexdoo kale masaajiddu may ahayn nacam fawaa'id alxadiid alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar macanaa fi kulli xaala waa xadiidka aynu ka qaadanaynaa in wanaagga la ysfaro oo xumaantana la yska reebo xaalad kasta oo ninka baadidiisii masaajidka dhexdiisa ka yaboohiyey dee munkar buu samaynayaa munkarka inaad ka nahyido aad ka reebta waa waajibku saaran sida looga nahiyena waa inaad ku tiraa laa raddaha allahu calayk ilaahay kuuma soo celiyo isagaa dan u aamusi doona faa'ida labaad taxriimu inshaadi daalati fi lmasjid shaygii kaa lumay masaajidka inaad ka yaboohiso waa xaaraan sababtuna waxay tahay aslanba masaajidda cibaada loogu tala galay cibaadada waxaa soo raaci kara almanaaficu alcaama lilmuslimiin danaha guuda muslimiintu ay leeyihiin wa rasuulku sal alay wasalam kaana yuqiimu alxuduuda fi lmasjid rasuulku sal allahu alay cafwan kaana yaqdii bayna annaas fi lmasjid xuduudda maaha dadka masaajidka dhexdiis ku kala xukumi jiray leanna taasi waa maslaxa iyo manfaco guud oo ummaddu ay wada leedahay wa kaana yastaqbilu alwufuuda fi lmasjid wafdigana masaajidka ayuu ku qaabili jiray wa kaana yaqsim wa yuwazic asadaqaat fi lmasjid xoolaha ummadda ka dhexeeya sadaqadaas ee zakadoo kale masaajidka dhexdiisa ayuu ku qaybin jiray saa awgeed baa wuxuu leeyahy xaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala waxaa bannaan wakadalika alcayni fi cumdati alqaari masaajidka in lagu sameeyo shay dunyawi ah laakiin nafcigiisa iyo waxtarkiisu uu yahay mid caam oo ummadda ka dhexeeya sida kuwa aynu sheegnay oo xaakimkii muslimkaa wafdi uu ku qaabilo laba qof uu ku kala xukumo sadaqadii in masaajidka lagu qaybiyo kullu haadi waa manaafic caama lilmuslimiin waa bannaanta wixii masaalixda gaarka ahaa ee dunyawiga ahaana masaajidka dhexdiisa in lagu sameeyo waa la diiday iibkii iibsadkii xoolihii kaa lumay inaad yaboohiso fi lmasjid iyo waxyaabaha lamida kadalika waxaa loo diiday yaboohinta shaygii kaa lumay masaajidka dhexdiisa aad ka yaboohiso waxaa ka dhalanaya altashwiishu cala almusaliin waalcaabidiina lilahi subxana wa tacala fi lmasjid aw almutacabidiina lilahi fi lmasjid dadkii salaada ku tukanaya masaajidka iyo kuwii ilaahay caabudayey ayaad tashwiishinaysaa oo aada khalkhal ka gelinaysaa cibaadadoodii marka masaajidka aad ka dhex qayliso aad tidhaahdo waxaasaa iga lumey ayaa arkay sidaa awgeed baa waxaa xataa la diiday dadku marka ay tukanayaan inuu mid waliba qur-aanka kor u qaado rasuulku wuxuu soo galay masaajidkii oo saxaaba ay ku tukanayaan oo mid waliba qur-aankii kor u qaaday faqala sal alay wasalam kullukum yunaadii rabbah falaa yarfac bacdukum ala bacdukum calaa bacdin fi lqira'a waar mid walo idinka idinka midi ilaahay buu la faqayaa ee qur-aanka kor ha isugu qaadina mid walaba hoos u dhig jahliga awgii maanta waxaad arkaysaa dad salaada ragcaad ka midii ay dhaafeen salaaddii maqrib ama salaaddii subax ama salaaddii cishaay oo marka ay kacaan ee imaamkii salaaddii uu ka baxo si ay u dhammaystiraan intii u harhsanayd ayuu mid waliba kor u qaadaya saf dhan oo faatixada wada akriyaya alxamdulillah mid waliba kor u qaadayo hada laa yajuus mar haddii dad kale ay kugu dhinac tukanayaan salaadu salaatun jahriyaba ha noqotee waa inaad hoos u dhigto codkaaga rasuulka ayaa sal alla alay waslam amarkaa bixiyey kadalika waxaad arkaysaa shabaabka rabadaantii sida jumcaha oo kale marka masaajidka qur-aanka lagu akrisanayo mid waliba kor buu u qaadaya masaajidku waa dayaamaya ma aha kan kugu xigee tukanaya ama qur-aan akhrisanaya ama dikrinaya inaad qiraa'adaada ku mashquulisid oad ku tashwiishisid hoos u dhigo lafahaaga maqashii kullukum yunaadii rabbah falaa yarfac bacdukum calaa bacdin fi lqiraa'a sidaa ogeed wax faa'idada saddexaad kullu maa yushawishu cala almusaliin wax kastoo tashwiish ka geli gelinaya dadka tukanaya wa yushgilhum can alcibaada oo cibaadada ka mashquulinaya yaxrumu ficluhu in la sameeyaa xaaraana fi lmasjid masaajidka dhexdiisa oo kuwaa hore aynu usheegnay ay ka mid yihiin faa'idada afraad jawaasu ducaa waxaa bannaan in la habaaro calaa man khaalafa amr allah qofka ilaahay amarkiisa khilaafay oo laa raddaha allahu calayka dee waa habaar wey sababta qofka loo habaaray maxay tahay masaajidkiibaa waxaan loo dhisin uu la yimi oo aynu baadi uu ka yaboohiyey marka waa mustaxiqu lihada adducaa calayh in la habaaro waa mutaysta faa'ida shanaad almasaajidu masaajiddii lam tubna looma dhisin lilumuuri addunyawiya arrimaha adduunyo wa inamaa buniyat waxaa loo dhisay lidikri illaah xuska ilaahay walisalaa waliqiraa'ati alqur'aan rasuulka ayaana sala allah alay wasalam sidaa yidhi in saddexdaa arrimood loo dhisay rasuulka ayaa sheegay xadiidka siddeed iyo tobnaad baabkan laftiisa ayuunbuu isna hoos yimaadaaye can jaabir radi allahu canhu wa jaabir bni cabdillaahi ibnu xaraam alansaari qaala qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam man akala qofka cuna albasala basal iyo wathuuma athuum bidami thaa toon iyo walkuraaf kuraafkuna waa geed kale oo xagga raa'ixada keliyaha ka shabaha basasha falaa yaqrabana yaanu usoo dhowaan masjidana riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku timi masaajidana waxaana riwaayaddaa u sheegaynaa si aan loo fahmin in masaajidka rasuulka xukumkani uu ku gaar yahay ee loo ogaado xukumkani inuu yahay mid masaajida oo dhan ka dhexeeya fa ina almalaa'ikata malaa'igtu tata'adaa waxay dhibsataa mima yata'adaa minhu banu aadam waxa bani aadamku ay dhibsadaan wixii bani aadamka dhiba ee hadala ama ficila ama ur ahi malaa'igtana waa dhibaya rawaahu muslim gariib alxadiid alkuraahu baqlun waa geed ka mida buquuliyaadka oo yushbihu lbasala basasha shabaha kariihu raayixati milahu oo sida basashoo kale yani raayixadiisu aanay wanaagsanayn oo mid la dhibsado ay tahay fawaa'id alxadiid annahyu can akli thuumi walbasali walkuraath cinda adihaabi ila lmasjid waxaa la ysu diiday in toon la cuno ama basal ama kuraath marka masaajidka la tegayo ama adigoo hore u cuno weli raayixadii iyo urteedii ay kaa soo baxaysa inaad masaajidka aad tegtid faa'ida labaad wa inamaa nahaa rasuulu llahi can akliha rasuulku cunisteeda wuxuu u diiday lianna raayixataha kariha oo basasha iyo toonta iyo kuraadka maxaa loo diiday qofkii masaajidka tegaya inuu cuno ama iyadoo ka soo uraysa masaajidka inuu yimaado lianna raayixataha kariha waayo urteeda ayaa mid la dhibsado walihaada yulxaqu biha kullu dii raayixatin kariha waxaan ihi sidaa awgeed waxaa la haleeshiinayaa la xukuma shay kasta oo urtiisu mid la dhibsado ah ka duqaani wa naxwihi sida sigaarkii iyo badeecaddii iyo buurigii iyo qaadkii waa kariyu raayixa qaadka laftiisu isagoo qaad markaa ka soo kacay hadduu kugu dhinac tukado waxaa shakilaan ah qofka aan qaadka cunin bay dhibaysa qofku hadduu isagu sigaarka burburyo ama qaadka mar walba cuno wamaa lijurxin bimayitin ilaam wey dhaa haddii qof mayda dhaawaca ku yaalla ma xanuun bu isaga ku hayaa ninkan sigaarka afar ilaa tika saacood burburnay isaga uma urayaba waa la qabsaday iyaad arag dadka qaarkood oo xamaamaadka iyo suuliyada ka shaqeeya oo meel haddaad saa ugu dhawaato adigu laga yaabo inay naftu ku qabato ayuu isagu ku dhaadhacaya uu muquuranaya wuu la qabsaday markaa saas oo kale ayaa kan sigaarka cabaya urtiisa qarmuun uula qabsaday laakiin qofkaan cabbin ayaa urtan qarmuuni waxa weeyaan ay dhibaysa marka kuwaasi waa la xukun bal waaba kasii daran yihin oo dee sigaarku waa xaaraan waayo dhibaatuu leeyahy rasuulkuna wuxu uhi laa darara walaa diraar wax allaala wixii qofka bani aadamka dhibaato ule dhibkiisu manfacadiisa uu ka badan yahy xaaraan buu ku yahay shariicadeeda waa mamnuucday caafimaadku waxyeelaa sigaarku oo dhaqaalihiibuu waxyeelaya oo diintiibuu waxyeelaya wataa laleeya masaajidka hayman ninka urqoramuun ay ka soo baxayso wa kadalika waxa weyaan shu'uun lijtimaaciya arrimaha bulshada ayaa dhibaato fara badan uu ku hayaa marka isagoo markiisa hoba horeba xaaraan ahaa ayuu xaaraantiisana qarhmuunnimo ku darsaday marka intaad xaaraantaas soo cabto weliba qarhmuun masaajidka ilaahay inaad timaadaa xaaraan bay kaa tahay waad ku dembaabaysaa dadkii waad dhibaysaa wa kadalika malaa'igtiina waad dhibaysaa oo toontii iyo basashii iyo kuraadkii xalaasha ahaa baa lagu yidhi haddaad cunto masaajidka ha imanin urtooda awgeed maxaad u malaynaysaa sigaar xulbadiina waa la mid alxulba soo karihat raayixa maaha iyaduna nacam iyada lafteedana haddaad soo cabto ay kaa soo urayso masaajidka ha imanin faa'idada saddexaad waxay tahay ihbaatu wujuudi almalaa'ika malaa'igtu wax jira inay yihiin ayaynu xadiidka ka qaadanaynaa waayo ahlulbidaca qaarkood ba malaa'igtaba diiday uhi wax malaa'ig la dhaha wax shayaadiin la dhaha ma jiraan oo haddaba maxay waxaan ilaahay sheegaya malaa'igtu waa khayrka un khayrkunba malaa'ig la ydhaha oo shayaadiintuna waa sharka un sharkun baa shayaadiin la ydhaha ba yidhah wa hada dalaalun mubiin malaa'igtu waa khalqi jira wey rasuulku wuxu uhi khuliqat almalaa'ikatu min nuur khuliqa aljaan min naar khuliqat shayaaiinu min naar wa khuliqa aadamu mima wusifa lakum malaa'igta nuur baa laga abuuray shayaadiintana naar baa laga abuuray dab khalaqtanii min naarin waa kii lahaa ibliis bani aadamkana waxaa laydiin sifeeyey oo dhoobaa baa laga abuuray ajnixa iyo baalal inay leeyihiin buu ka warramay ilaahi subxana watacala wa kadalika rasuulku sala allahu alayh wasalam waa arkay malaku jibriil oo suuradii ilaahay ku abuuray leh alimaanu bilmalaa'ikana wuxuu ka mid yahay arkaanu esh aliimaan faida afraad xuduuru lmalaa'ika waxaynu ka qaadana malaa'igtu inay soo xaadiraan ilى amakin اlkhayr wاlcibaada meelaha khayrka iyo cibaadada lagu hayo meelaha sharki iyo xumaanta lagu hayana yaa soo xaadiroo yimaada ashayaaiin ayaa yimaada oo waa kii lahaa rasuulku sal ly slam اجtamaca qowm fii beyti min buyuut الlah yatluuna kitaab allah waytadaarusuunahu fima baynahum ilaa naزlat calayhim الsakina wagashyathum الraxma nacam waxafathum almalaa'ika faa'idada shanaad almalaa'ikatu malaa'igtu tata'adaa waxay dhibsataa mima yata'adaa minhu bani aadam banu aadam waxay bani aadamku dhibsadaan oo xadiidku wuxuu tilmaamayaa malaa'igta in la dhibaa inay xaaraan tahay oo basal iyo toon iyo kuraad kaa soo uraya masaajidka hala iman waayo malaa'igtii baad dhibaysa malaa'igta in la dhibaana waa xaaraan bani aadamka in la dhibaaba siday xaaraan u tahay ina aladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaat bigayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa itman mubiina so ilahay mu odhan nacam malaa'igta in la dhibaano saasay xaaraan u tahay markaa si aanad malaa'igta u dhibin walaalahaaga muslimiinta aan aanad u dhibin maxaa kula gudboon walihada yanbagii lilmuslim an yakuuna tayiba raa'ixa sidaa ogeed qofka muslimkaa waxaa la gudboon inuu noqdo mid raa'ixadiisu ay wanaagsan tahay oo udug uu ka soo baxayo wa bikhaasati fi amaakin alcibaada gaar ahaan markuu yimaado meelaha cibaadada wa cinda xuduuri majaamici almuslimiin iyo markuu soo xaadiro meelaha muslimiintu isugu yimaadaan wa xalaqaati alcilmi waatacallum iyo xalaqaadka cilmiga lagu hayo iyo waxbarashada oo masaajidkii maxaa loo diiday ile gurigaaga waad ku dhex cuni kartaaye adoo tooni kaa soo uraysa ama basal ama sigaar inaad timaado limaada leanna dad baa isugu imanaya dadka ayaad dhibaysa markaa si aanad dadka u dhibin oo ur wanaagsan dadku ay kaaga helaan oo jeliis saalixa aada u noqoto waxa weeyaan marka aad imanayso meelaha la ysugu yimaado gaaraan meelaha khayrka lagu hayo yacni ayse soo nadiifi saa awgeed ba waxaa layna amray jumcaha in lasoo maydho haddama majmaca aad imanayso culamaa u shaaficiyana waxay uga qiyaas qaateen meelaha la ysugu imanayo o dhan saa awgeed ba dhaha carafo qofku waa inuu maydho markuu carafo istaagayo oo salaat listisqa waa inuu u maydho oo salaat lkusuuf waa inuu u maydho iyagoo cillada eegay si aan raa'ixo kariha aanay kaaga soo bixin faa'idada lixaad alislaamu islaamku xariisun waa mid ku dadaalaya calaa taaliifi atbaaci inuu isu soo dhoweeyo dadkiisa wa ibcaadihim can kulli maa min sha'nihi tanfiiruhum aw tafriiqu jamaacatihim wuxuu islaamku dadkiisa ka fogeeyey wax kasta oo sababaaya inay kala yaacaan iyo inay kala tafaraaruqaan oo toontii iyo basashii maxaa lagu yidhi masaajidka hala imanin dadkii bay kala fogeynaysaa oo ninka isagoo tooni ka soo urayso ama xulbad ama sigaar kugu dhinac tukada quluubtiinu miyay isu soo dhawaanaysaa mise waad karaahaysanaysaa oo qalbigiina waa kala fogaanaya waa kala fogaanaya marka arrintaasi quluub dadka maadaama ay kala fogeynaysa ayaa la diiday wax kastoo dadka kala tafaraaruqinaya oo bikayri xaq ku ta ku kala tafaraaruqinaya waa xaaraan falxizbiyatu wa takwiinu ljamaacaat xaraam waartoon iyo basal baa la diiday dadka saaray u kala tafaraaruqin in axzaab iyo jamaacaad iyo imaaraad gaaro la samaysto maxaad malen ilaahay subxaana watacaala wuxuu uhi inamaa yuriidu shayطaanu fi lkhamri wlmaysr ha ku xigi inamaa yuriidu shayطaanu an yuqica baynakum alcadaawata wاlbagdaa fi lkhamri wاlmaysr shaydaanku wuxuu doonayaa inuu cadaawad iyo isu cadhood idin dhex dhigo muxuu taa u adeegsanayaa khamriga marka khamriga sababaha loo xaaraantimeeye maxaa ka mid a cadaawad iyo isu cadhood muslimiinta dhex dhacda ayuu sababaya وkadalika almaysr oo khamaarkiya sa ogeed kulu shay oo yusabib alcadaawa wاlbagضاء wالtafaruq bayna almuslimiin muxuu noqonayaa xaraam faa'iidada toddobaad nahyu man akala da raa'ixaةi kariha can xuduuri اlmasaajid diidmada qofka shay raa'ixadiisu karihi tahay cunay masaajidkii loo diiday waa min baabi alcuquubati lahu waa ciqaab lagu ciqaabayo calaa ficlihi ficilkiisa walaysa min baabi rukas oo marka lagu masaajidka ha iman oo jamaacadii ka han maha arrintaas inay tahay rukso qofkii loo rukseeyey inuu jamaacada iskaga hadho sida kii xanuunsanayo kale ee waa ciqaab lagu ciqaabayo shaygan raa'ixadiisu kariha ay tahay ee uu cunay marka waa min baabi alcuquubaat walaysa min baabi rukas markaa qofkii cunay shay raa'ixadiisu kariha ay tahay ama marsan masaajidka waxa weeyaan inuu yimaado maaha ilaa uu suulinayo oo uu iska biinayo baabu nahyi nahyigii buu baabiya can kahrati alxalif dhaartii faraha badnayd laysu diiday fi lbayc ee iibka dhexdiisa dhacda markuu qofku wax iibinaya ama uu iibsanayo can abi qataadata radia allahu canh annahu samica wuxuu maqlay rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam oo yaquulu leh iyaakum wa kahrati alxalif waxaan idinka digayaa dhaarta faraha badan ee fi lbayc ciibka dhexdiisa aad dhaarataan fa innahu yunafiq dhaartaasi alaabtii bay socodsiisaa uma yamxaq yumxiq dabeetana barakadii bay tirtirtaa yacni yunafiq asilca uma yamxaq yumxiq albaraka uma yamxaqu albaraka rawaahu muslim xadiidkanna waxaa kuxusan aadaab ka mida aadaabta bayca iyo iibka waxaa dhaarta la yidhahdo sideedaba qofku waa inaanu badsan oo markay xaaja iyo baahi keento mooyaane waa inaanu carabkiisa barin dhaarta faraha badan ilahay wuxu uhi waxfaduu aymaanakum oo tafaasiirta aayadda lagu fasiray waxaa ka mid a ey laa tuktiruu min alxalif dhaarta ha farabadinina haddii qofku uu dhaaranayana oo dhaarta ay baahi u qabatana waa inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku dhaarto waman kana xaalifan falyaxlif biاllaahi aw liyasmut ayuu uhi nebi maxamed sal alay slam nebigana ha ku dhaaran aabbahana ha ku dhaaran hooyadana ha ku dhaaran kacbadana ha ku dhaaran reerkiinana ha ku dhaaran way waatay baaraa bisilli beerkay kala jartaanaha odhan baaraa bay odhan jireen albaraa bay uga jeedaan suuratu bara bisinli waatay beerkay kala jirta waan odhan jirnay markaanu yaryareen nacam marka waxaasoo dhan lagu dhaaran maayo ilahay hadalkiisa waa lagu dhaaran karaa oo qur'aankaa iyo ilahay sifaadkiisa iyo asmaadiisa fawaa'idda xadiidka alxadu calaa tarki alxalif fi lbayc lianna fiihi madaaran waxaa laynagu dhiiri gelinayaa inaynu dhaarta iska dayno markaynu wax iibinayno ama aynu wax iibsanayno maxay tahay haddaba sababta dhaarta loo diiday dhibaatooyin bay leedahay dhaarta la dhaarto iibka dhexdiisa lagu dhaarta minhaa waxaa ka mida dhibaatooyinka alif jacaluu ismi اllahi tabaaraka wa tacaala aalatan litarwiiji اlbidaaca waxaa waxaa magicii ilaahay qofku uu ka dhiganayaa aalad uu ku socodsiiyo alaabtiisa ninkan wax iibinaya markuu dhaaranaya u leeyahy wallahi waa modeelkii u dambeeyey wallahi waa noocii u fiicnaa wallahi inaanad suuqa intaa kaga helahayn magacan ilaahay uu ku soo celcelinayo ku dhaaranaya ujeeddada uu ka leeya waa maxay alaabtiisan unbuu doonaya inuu socodsiiyo shaarhkiisan iyo surwaalkan iyo distidan iyo daboolkan in laga iibsado ayuu doonayay wa jalbi mataaci dunya azaa'il mataacu dunyaa dheefta adduunyo ee suulaysa kollayba ee baaba'aysa inuu soo jiita ayuu doonaya wuxuu magaca ilaahay ugu celcelinaya dee lacagtaa yar yu isleeyaan lagula dhaafi wa yucaddu hada imtihaanan lismihi tabaaraka wa tacaala taasina waa yaraysi qofku ilaahay magaciisa uu yaraystay inaad magacii ilaahay weyne aad ka dhigto mid aad alaabtaada ku socodsiiso dhaarta iibka dhexdiisa dhacda ayaa la yidhi iska ilaaliya dhibaatada labaada ku jirtaa karat اlxalif madinatu wuquuci اlmushtari fi اlgarar aw an yalxaqahu darar wa huwa laa yadri dhaarta faraha badane iibka dhexdiisa dhacdaa maalkeedii baan ku iibinaya wallahi waa noocii u dambeeyey wallahi nooca ugu kuwalatiga wanaagsan wey wallahi inaanad magaalada ka helahayn iyadoo kale qofkii wuu qancaya waxuu odhanaya o ninka waxaasoo dhaaray israaciil been kuu sheegi maayeen iska iibso waxaana laga yaaba waxaasoo dhaariba inay been tahay ama been bayaanu u qasdiin isagu ye inuu sidaa islahaa ka wax iibinaya xaqiiqaduna ay ka duwantah deetana maxaa dhaartaa faraha badan ka dhalanaya qofkii alaabta iibsanaya dee inuu alaabtii uu ku dagmo oo nooc qualitigeeda uu liito isagoo dhaartaa ku qancay uu iibsado oo qiimo sare uu ku iibsado iyadoo qiimo ka jaban magaalada lagaga helaayo wahaakada taasina waa dhibaato kale marka maadaama dhibaatooyinka ay xambaarsan tahay baa rasuulku uhi iyaakum wakatrat alxalifi fi lbayc faa'ida labaad alxalifu billahi fi lbayc dhaarta ilaahay lagu dhaartay iibka dhexdiisu in kaana sidqan fa huwa makruh haddaad run sheegaysa waa makruh oo ay kaa dhab tahay dhaartani wa in kaana kadiban haddii been ay tahay oo been aad ku dhaaranaysana fayamiinun hamuus waa dhaartii qofka ku dhaarta naarta quusinaysay ciyaada billah nasalu llaha alcaafiya faa'ida saddexaad alxalifu billahi fi lbayc dhaarta la dhaarto ilaahay lagu dhaarto iibka dhexdiisa qad yurawiju lbidaaca alaabtii inay socodsiiso ayaa dhici karta oo dadkii dee dhaartaada iyagoo ku qancay inay alaabtii kaa iibsadaan wayakura albayc oo iibsadkii uu farabato walaakinahu yamxaqu lbaraka lakin dhibaatadiisu waa maxay barakadii ayuu tagsiinayaa ayay dhaartaa tagsiinaysaa oo ay tirtiraysa yaanaa alaabtii aad dhaar ku socodsiisay qofkii kusoo dul istaaga baad u dhaaratay si uu kaaga iibsado oo dhaartaasi ay sababu noqotay alaab fara badan in lagaa iibsado dee alaabtaadi socotay oo suuqa gashay oo aada lagaaga iibsay lakin taa maxaa daba yaalla uma yamxaqu ay albaraka lacagtii ku soo gashay mid bilaa barakaa bay noqonaysaa walow ha badnaatabe faa'ida afraad albarakatu fi lashyaa barakada ashyaada gashaa laysat bikatratiha wa shuhratiha wa rawaajiha barakadu ma aha inuu shaygu fara badan yahay inuu caan noqdo inuu shay aada u socdo aada lagaaga iibsado uu noqdo wainama fi faa'idatiha wa hamaratiha shaygu haba yaraadee barakadu waa inuu nafci iyo wax kar yeesho iyo midho marka haddii alaab fara badan lagaa iibsaday dhaarta awgeed badnaantaasi baraka tusin mayso oo ilaahay faa'iidadii iyo nafcigiibuu ka qaadaya maadaama ilaahay magiciisii intaad yaraysatay alaabtaadii aad ku socodsiisay oo suuqa waxa weeyaan aad ku gelisay maanta waxa weeyaan suuqyada muslimiinta dhaartaasi aad bay ugu fara badan tahay bal iyadoo beena bay ku fara badan tahay been waxa weeyaan lagu dhaaranaya baabu taxriimi musaabaqati alimaam imaamka in laga horeeyo xaaraantimaynta la xaaraantimeeyey baabkii ka hadlaayo weeye can abi hurayrata radia allahu canh ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu yidhi amaa yakhsha miyaanu ka baqanahayn axadukum midkiin idaa rafaca ra'sa madaxiisa markuu rukuucda kor uga soo qaado qabla alimaami imaamka horti ee imaamka uu ka soo hortooso an yajcala allahu ra'sahu ilaahay madaxiisa inuu ka dhiga ra'sa ximaarin madax dameer aw yajcala allahu ama ilaahay inuu ka dhigo suuratahu shakligiisa iyo qaabkiisa suurata ximaarin suurad iyo qaab dameer muttafaqun calayh xadiidkanina waxa uu ka hadlayaa axkaam la xidhiidha baabka imaamada oo salaada qofku markuu tukanaya ama waa munfarid oo kelidii buu tukanaya ama waa imaamo dadkuu tukinaya ama waa ma'muum oo waa la tukinayaa markaa qofkii la tukinayey ee imaamka loo ahaa waajibaadkii saaraa kuwo ka mid a ayaa xadiidkani uu ka hadlaya fawaa'id alxadiid taxriimu sabqi alimaam imaamkii in laga horeeyo fi salaati salaada dhexeeda xaaraantimaynta la xaaraantimaynu ka qaadanayna lianna alimaama maa jucila ila liyu'tama bih waayo imaamka wax kale looma yeelin maxaa imaamka loo yeelay dadku si ay ugu daydaan si ay muslimiintu mid u ahaadaan oo imaam quri uu tukiyo inta kalena ay ku daba tukadaan oo isaga ay daba socdaan marka haddaad imaamkii ka hor rukuucdo oad ka hor sujuuddo oad ka soo hor toosto dee kudayashadii ahayd ujeeddada imaamka samayntiisa laga leeyay baa meesha ka baxaysa rasuulkuna wuxu uhi innamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamka waxaa loo sameeyey un si loogu daydo walilma'muumi maca alimaami arbacu xaalaat qofka ma'muumkaa ee imaam ku daba tukanayaana afar xaaladood buu leeyahy oo saddex ay xaaraan yihiin mid qurina ay tahay mashruuc yaa sheegaya in asxaab thaanawiyatu daari alxadiid asxaab thaanawiyatu daari alxadiid yaa ka jooga halkaa waxaa iga muuqda maxamed mawlid wa hada mukhtaar wa hada mubaarik waman hada cabdاlcaziz wman la yaa ka jooga asxaab daar اlxadiid nacam hamsa wman rashiid ma sha allah majmuuca joogta ay asu'aalu cindakum liannakum darastum hada lmawduc horaad u dhigateen kitaabka fiqiga maadat lfiq aye maxamed istaag oo wada maqashii almutaabaca oo macnaheedu yahay waa tii banaanayd alxaalat almashruuca way mutaabacadu waayo mukhtaar istaag sog sogaa fadhiisane mutaabacada daabitkeedaad sheegaysaa goormaa la odhan karaa qofku imaamkii uu mutaabiceeyey daabitkeed waa maxay yani anlaa tantaqila min alrukni aladi anta fiih xataa yashraca alimaam fi ladi yaliih mutaabacada daabitkeedu waa sidaa rukunka aad ku jirto waa inaanad ka soo dhaqaaqin ilaa imaamku ka ku xiga uu gudagelayo tusaalaha waxaad ku jirtaa rukn lictidaal rukuucdaad kasoo toosteen adiga imaamkiiba waa inaad